waa tahay khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhagaysanaysaan waa shabakada wararka caalamiga cagaag dot com degmada taleex ee taariikhiga ah gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdilaa xasan ee ku yaala magaalada taleex ayaa maanta waxaa ka degtay diyuuradii ugu horeysay ee ee garoonkaasi caga dhigata waxaana xilligii ay garoonku soo degaysay ku sugnaa mid ka mid a wariyaasha kasoo isagoo ku sugan degmada taleex oo lagu magacaabo yuusuf cabdicali yuusuf waxaad iiga warantaa bal yuusuf waxaad shabakada wararka caalamiga ee cagaag dot com uga warantaa diyaaradii maanta soo caga dhigatay magaalada garoonka taleex sidee lagu soo dhaweeyey diyaaraddaas iyo waftiga la socday
aada ayaad u mahadsantahay cali daktar waxaa maanta airportka international sayid cabdullah xasan soo fadhiistay diyaarad la socda golaha sare dhaqanka maamulka khaatimo state iyo wafuud kale oo kamid a ka tirsan xukuumadda maamulka khaatimo state waxayna soo caga dhigatay diyaaradu labadii iyo rubuc waxayna fadhiday daqiiqado soddon daqiiqo meelahaasa kabacdi airportka si nabadgelyo laaya diyaarada kusoo fadhiisatay waxayna ku duushay si nabadgelyona halkaa wafuuda waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha maamulka khaatuma maxamed yuusuf jaamac cindasheel waxaana wafdan hogaaminaya golaha sare dhaqanka ee maamulka khaatuma state oo ay kamid yihiin garaad jaamac garaad cali garaad garaad jaamac garaad ismaaciil garaad talebaan garaad maxamed iyo dalaka iyo muusimo kaloo la socda dhinaca maamulka khaatimo ayaa la socday diyaaradan
golaha sare dhaqanka iyo wasiirka amniga iyo wasiirka madaxtooyada mukhtaar ibraahim xabasi iyo maxamed ducaale oo ah wasiirka amniga iyo golaha sare dhaqanka oo hogaaminaya wafuudan waxaa lagu soo dhaweeyey ugu dambeyntii magaalada taleex
yuusuf waxaad iga warantaa yuusufa waxaad iga warantaa diyaaradani diyaarad nooceyay ahayd ma diyaarad helicopter ay ahayd mase diyaaradan xamuulka qaaday ahayd markii adigu aad aad xaqiiqda ka asho maanta garoonka joogtay
waxay ahayd cali dictor diyaaradan diyaaradaha aad aadka u waaweyn ee xamuulka qaada loo yaqaano kuwa rikaabka qaada ama calaadaha kaarkooda loo yaqaano waxayna soo caga dhigatay airportka taleex diyaarad aada u weyn way ahayd wafti ballaaran iyo alaab kale oo aan anag markii faahfaahinteeda ama gormeysteeda nalasiina weysiday waxaana alaabta lagu soo raray gaadiid fara badan waxaa loo soo qaaday dhinaca magaalada taleex waxaa la sheegayaa in idaacad f m oo maamulka khaatumo leeyahay iyo qalab military la sheegaya inay diyaaraddu siday warka maxaa ka jira
wararkaasi waa idin soo gaargaarayaan inay qalab warbaahineed sido qalab military ay sido wararkaasi way jiraan waana la badbadinaya oo la xaqiijinaya qaar ahaan warbaahinta waa la sheegay kole in qalabka warbaahintu kamid yahay qalabada ay sido dhinaca kale waxaa naloo sheegay qalab military inay sido wararkaasoo dhan way naloo sheegay oo naloo xaqiijiyey maxaad ka war haysaa madaxdii ka socotay maamulka khaatimo ama golo dhaqanka ahaadeene ee garaad jaamac garaad cali iyo garaad salebaan garaad maxamed ma la hadlaan saxaafada odayaasha dhaqanka
waxaa kaloo ka hadlay garaad jaamac garaad cali wuxuu sheegay anay ilaahay ugu mahadnaqayaan maadaama si nabadgelyada ugu soo degeen deegaankoodii si nabadgelyana diyaaradii ku kacday dadka kale wuxuu ku baaqay ciidamada ugu dambeyntii maanta sidee jawiga degmada taleex ahaa ama dadka shacabka shucuurtooda see ahaa
wallahi dadka markaan qiyaasay shucuurtooda in badan ayaan baa ay sugayeen diyaaradan dadka heer tale waxay isugu soo baxeen banaanada saakana markii la diyaaradii ayaa soo socotay fadhisanaysa dadku eerka badan gawaari qabsanaysay waxaa arkay dad badan oo xitaa qashqarashgaraynayo gawaari qabsanaya si ay airportka ku tegi lahayn airportka magaalada u jira labaya kilo labaya toban kilomitr si ay markaa u arkaan indhahooda ugu arkaan ama diyaaradda soo fadhiisatay ama xiisaha ay u qabaan inay diyaarad soo fadhiisatay taleex markii dambe shacabka magaalada ayaa wuxuu isbaxay kamaanada oo waftiga si aada u soo dhaweeyey maraan shucuurta wax ka weydiiya waxaan aada ugu faraxsanahay maadaama ay tahay diyaaradii ugu horeysay oo si nabadgelyada usoo fadhiista deegaanka taleex ay maanta ugu horeyso aada baan u farxaan ayadoo diyaaradii ugu horeysay ay duqeysay oo mid dagaal ahayd aad baad u mahadsantahay yuusuf cabdi cali ayuu kaasi ahaa oo goorowda warramayey shabakada wararka caalamiga cdotcom isagoo nooga warramayay diyaaradii ugu horeysay maanta cagdhigata garoonka caalamiga ee aad garoonka caalamiga ah ee sayid maxamed cabdilla xasan ee ku yaala degmada taleex oo la socdeen madax ka tirsan maamulka khaatumo iti af soomaaliya weliba golaha dhaqanka maamulkaasi khaatumo halkani waa